waxaan ka nimi tuulada buruc oo ka tirsan degmada qandala halkaasay usoo qaxeen dad badan oo qaxootiya oo siddeed boqol oo qoysa waxaana nagu heliyey hay-adaha care m d m safety children waxa weeye hay-adda kale oo la yidhaahdo qaxootiga qaabilsan u n c r intaasi waxay geeyeen qalab isugu jira agab iyo raashin arrintaasaana u tagnay waxaa kaloo nala socday injooga la yidhaahdo b j m qaybinta raashinkaa qaybinayay gabar la yidhaahdo marian ismaaciil sanweyne hawshaasi aad bay iduna noola shaqaysay si fiicanna dadku baahi badan oo halkaa ka jirtay oo sida dhul dadka soo qaxay oo aan guryo ku haysan oo aan deegaanka meel cidla a tuunsanaa waxay geeyeen si fiicanna dadku baahi badan oo halkaa ka jirtay oo sida dhul dadka soo qaxay oo aan guryo ku haysan oo aan deegaanka meel cidla ah tuunsanaa waxay geeyeen bustayaal waxay geeyeen daraabiil waxay geeyeen raashin waxay geeyeen qalab badan bay geeyeen waxay geeyeen maacuun waxaan aada usoo dhaweyneynaa hay-adahaas deeqda ku fidiyey waan garta marka waxaad iga warataa marka dadka deegaanka buruc ee xilligan kusoo barakacay ee degmada qandalo kasoo barakacay tiradooda waa imisa
wallaahi dadka dee lama qiyaasi karo dad dhowr kunoo qoysaa kasoo barakacay laakiin deegaanka buruuc waxaa ilaa hadda ku sugnaa oo hay-aduhuna indhahooda kusoo arkeen oo usoo qaybiyeen agabyadaas aan kuu sheegay raashin caano iyo qalabyadii aan kuu sheegayey agabyadii loo baahanaa dhulka dad dad maaragtay aada u dhiban oo dhaxan iyo waxaa la yidhahda roob dad meel guryo aan ku haysan bay ahaayeen waxa weeye siddeed boqol oo qoys baa loo qeybshay qalabkaas oo la gaarsiiyey waxaana qayb ka qaatay injooga la yidhaahdo m d b aadi oo gabadha la yidhaahdo samsom iyo marian ismaaciil waa gartay marka deegaanka ma lahan waxa isgaarsiina sidaad ii sheegtay ilaa iyo siddeed boqol qoys ayaa deegaanka buruc xilligan kusoo barakacay dadkaasi xageebaa hoy u ah wallaahi dadkaasi waxaa hooy u ah wax helay baco iyo dhir iyo waxaa wax dhistay weeye waa markii ugu horreysay ay gaaraan hay-adaha caalamka waa markii ugu horreysay oo arrintaasoo aada uga shaqeeyey gubartooraha gobolka bari mudane dhedo oo aad iyo aad u isagu jeclaa inuu tago anigana ii wakiishay inaan dowladda u matalo oo qaybintaa iyo uga qayb galo taasaanu ku tagnay insha allahu tacaala
waa gartay marka in muddo a dhibaatooyin baa laga soo sheegaya dadkaas in xilligan gurmad kooban la gaarsiiyi maahine ma jiraan wax qorasho ah oo dowladda ay dadkaasi ugu tala gashay
waa jiraan oo waxaa lagu jiraa qabaqaabadii sidii dadkaa wax loo gaarsiin lahaa dowladdu ilaa heer madaxweyne heer dowladeed kulli waa la ogyahay waa lagu jiraa hay-ada caalamkana waa la hadleen agabkii la gaarsiiyey ee raashinka ahaa kaba soo qaad guddoomiyaha gobolka bari iyo maamulka degmada ayaa iska kaashaday waxayna u dhibeen njo-ogaas isagaa qaybiyey hay-adaha keliya wax ma geynay dowladda raashinkii la bixinayay iyo caanaha iyo qalabkaa kaleba waxaa geeyey dowladdaa geysay oo taasoo uu mas-uuliyaddeeda lahaa guddoomiyaha gobolka bari mudane wacays dhedo marka maxaa ka mid a dadka waxyaabaha la gaarsiiyey waxaa ka mid a dadka waxaa la gaarsiiyey qalabkii associationka ay ku degi lahaayeen baa la gaarsiiyey sida maacuunkii waxaa la gaarsiiyey bustayaashii waxaa la gaarsiiyey teendhooyinkii waxaa la gaarsiiyey caagii ay biyaha ku shuban lahaayeen waxaa la gaarsiiyey raashin oo isugu jira bur iyo bariis iyo sonkor caano iyo saliid intaas baa la gaarsiiyey runtii baahi badan baa ka jirtay aad bay ugu diirsadeen laakiin baahidu ma dhammaan dad badan oo qaday haddaanu tagnay baa meeshii jooga ee ka go'day dad raashinku waa yaraayo raashin dadkii wada gaaray ma geen laakiin qalabadaa kaleeto oo dadka dadka soo qaxay dejinta ahy waa gaaray waxyaalahay aada ugu baahnaayeen oo aada iyo aada ugu u n c r qalab ay geysay oo la yidhaahdo maaragtay darbaalada tan bustayaasha aada iyo aad ma yihiin marka adeegyadaasi la gaarsiiyey ee kuwo baahidooda dabooli karaa maya ma dabooli karo dad deganaa oo wax walba haystay oo maantay ku jira cooshado qoryo ah iyo kuwo aan qoryabo dhisan oo dhisan karin oo maataa ku jirta gabdhaha caruuraha ku jirta dadku dad dad maaragtay deegan bay ahaayeen oo aan ma dabooli kadho bacaad bay joogaan guryay u baahanaayeen gurya ma jiraanin tendhooyin bay ahayn tendhooyin ma jiraan raashin ku filan oo badan oo la geeyey oo dadkaa deeqi karaa ma jiraan qalabkii runta ahaa qalabkaan hadda loo geeyey hay-adaha u r c r care m d a qalabkay geeyeen runtii qalab fiican buu ahaa iyo hay-adda kale oo iyaduna daawo wasaaradda caafimaadkuna waa tagtay daaway geysay oo qayb baa nagala socotay hay-adda la yidhaha sertjirdarin iyana waxbay geysay qalabkii maaragtay dhaxanta iyo maacuunkii baa si fiican u gaaray iyo maaragtay teendhooyinkii sida bustayaashii sida qalabkay wax ku karsan lahaayeen yani iyo agab yaroo raashina laakiin baahidoodii wax baahi tiri kara ma aha marka maxay kula muuqdeen marka hadda markii aad adeegaasi gaarsiin dadku waa ku farxeen laakiin dadku dad waxaa qaxooti dad dawlad wax uga bartay iyo hay-ad wax uga bartay oo wax loo geyn jiray maaha dad shaqaysataa bay ahaayeen oo magaalo degaana marka uma arkaanin waxaasi wax badan inay soo gaareen baahidoodu yani wax la koobi karo maaha aad bay caruraa jira yaryara naga uurlaa jira wax badan bay ba caruurtii aan iskuul haysan baa jira dad qaxay oo dad maaragtay waddankoodii kasoo qaxay waa garan karaa dad aad u dhiban wey dadkaasi deegaanka burc baa mushtarkoodu waxay geeyeen raashin badan waa soo dhoweeyeen iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol guddoomiyaha gobolkuna fariintii uu farayba ahayd in dadkaasi wax wanaagsan ay qabteen loona mahadnaqo waxaa dhibaatada hadda ugu taagnayd oo maaragtay ugu darayd ciyaalkii iskuullada dhiganaya ee kasoo qaxay qandala oo buruc yimi iyo kuwii hore buruc joogay laba qol baa meeshii ka dhisnay maarata waxyaalaha cabashadaa ugu darani waxay ahayd waxbarashadii oo istaagtay oo meel toddoba fasal baa dhigata ilaa toddobaad baa dhigata toddoba qol baa loo baaraa laakiin waxaan wasaaradda waxbarashada iyo dowladdaba ka codsanaynaa in la gaaro bal ciyaalka iskuul sidii laba qol ama saddex qol loogu dhisi lahaa ay ciyaalkaa soo qaxay ay iskuulkooda usii wadan lahaayeen waxbarashada waa garta marka dadkan waxa faa'iidaa weyn kuma jirta in muxuu ahaa la yidhaahdo hay-adaha wax ka suga waxay ahayn dad in badan shaqaysan jiray ilaa hadda dowladda maxay dadkani ugu talagashay qorshe ah sidii dib deegaankii ay ka soo carareen dib loogu celin lahaa amnigoodana loo sugi lahaa
aad iyo aad baa umahadsay arrintaasi arrin aniga maaragtay aan ka jawaabi karo maaha anuu nin civiliana baanahay arrintaasi dowladda taalla iyo ciidamada iyo arrimahaas dowladda ay u yaaleen mana ogaan karo waxa laga damacsan yahay laakiin anigu ka ahaan hadda gargaarakan dowladdu iyadaa amartay hay-adahu inay geeyaanin oo tagaan weliba waxaa la sugayaa w f b inay raashin u rarto meelahaas dhibaatadu ka jirto aad iyo aad gubernator hanuuniya habeen ma fadhiisan waa soconaya waa shaqaynayaa guddoomiya degmadu waa shaqaynaya anagu waa shaqaynaya anigu guddiga gargaarka ee dadkaas soo qaxay baan ka mid ahay oo weliba aada xubina ah qoladii wasaaradda maaliyadduna qoladii ugu horreysay oo meesha wax gaarsiisa ayay ka mid ahayd oo wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi sheekh aad baan ugu mahad celinaynaa iyo wasiir ku-xigeenka oo isaguna markaa goob joog ahaay oo hawshaa nala qabtay wax la ilaawi karana maaha waxaanu kaloo aada ugu mahadinaynaa baacamushirka reer burceed oo raashina gaarsiiyey dadkaasna soo dhoweeyey iyo baacamushirkooda odayaashooda maamulkooda waa ku salaamaya